mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa sheegay inay soo qabteen doon si sharci darra a uga kalluumaysanaysay xeebaha soomaaliya oo la sheegay in laga leeyahay dalka iiraan kadib howlgal ay ciidamadu sameeyeen weriyaha iyaga magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa howlgalkan waxa ay ka wareysatay korneyl maxamed cabdi xaashim oo ah taliyaha ciidamada dekedda boosaaso arrintaas warbixin yar oo kooban haddaan kaa siiyo lixdii bisha oktoobar ayaa ciidan ilaalada ahaa xeebaha oo buriiska puntland ka tirsan qaybta gobolka bari khaasatan cuntubka ku hawlanaa ilaalada xeebaha iyo iyo iyo badda waxay la kulmeen oo laba dooniyood watay waxay la kulmeen doonyo sharci darra ah oo eeraan ah oo si sharci darraa kusoo galay biyaha puntland oo ka kalluumaysanaya raasiga raasi xaafoon halkaas ciidanku markay ay isku dayeen dariyaha inay joojiyaan sharci ahaantooda ay hubiyaan dunyahaas way carareen way baxsadeen kabacdi cayrsi ay sameeyeen ciidanka ay sameeyeen dooniyihii mid waxa usoo gorsheeyay inay mid qabtaan doontaas dalka iiraan baa laga leeyahay laba beri ka hor ayay sheegteen inay biyaha soo galeen oo ka shaqaysanayeen si sharci darraa kusoo shaqaysanayeen waxaa saaran kalluun laba tan ah qabashadaas ciidamadu ay qabanayeen doonta markii ay baxsanaysay khasaaraha ka dhashay wuxuu noqday ninkii narfudaha ahaa oo doonta la haramayey inuu ku dhinto saas lagu joojinayey dhaawac fududna nin baxaaridii kamid ah uu kusoo gaaro intaa kabacdi ciidamadu gacantay ku dhigeen doontii si buuxda waxayna usoo kaxeeyeen dekeda boosaaso shal garab ay soo gaarsiiyeen labadii duurnimo markay ahayd waxaad ii sheegtay doonta in naaquudaheedii uu dhintay baxrida mid ka midana uu dhaawac yahay imiso ayaa saaran baxri doontaada guud ahaan waxaa saaraa sideed iyo toban qof sideed iyo tobankaa qof laba naaquude ayaa ku jiray oo naaquuda ka doonyaha kalluumaysiga inta badan waxaa lagu talagalaa in la saaro sikid naaquude in loo saaro naaquudo labaad in loo saaro macnihii sideed iyo tobankaa qof baa guud ahaan saaraa sideed iyo tobankii qof qof waa dhintay qofna waa dhaawac lix iyo tobanna way bad qabaan oo waa caafimaada way saaran yihiin xaggee ku sugan taha doontii hadda lasoo qabtay meydkiisa xaggee la geeyey doontii waxay ku sugan tahay dekeda boosaaso meydkiina tallaagada doonta ayuu ku jiraa sida sharcigu yahayna ciidamadu wixii ay soo qabtaan waxaa loo gudbiyaa hayadaha garsoorka isla markii la keenayba silsiyoonaha ama telegramka warka waa laga diray sida caadiga ahayd waxaa laga diray oo kale sharci ahaan sida sharcigu qabo xeraalyaha in loo gudbiyo dalka dacwadda iyo riboodka iyo eedaynta doontii wax oo dhan intaasoo dhan waan dedejinay saaka subaxnimada u gudbinay xeraalyaha gobolka bari iyo garsoorayaal ka socda maxkamadda darajada koowaad ayaa halkaa ugu yimi saakay kadibna eedayntii iyo kiiskii ayay si buuxda ula wareegeen waxaan filayaa markaa xabiistana in xabsiga loo gudbin doono wixii sharciga uu ka qabana maxkamadu ay go-aan kasoo saari doonto haddii aan lahayn ma la xiriireen dowladda iiraan oo kale maadaama dhibaata soo gaadhay qaar kamida dadkii doonta saaraa doontina a gacanta ku dhigteen wax xiriira oo oo puntland la samaysay ma jirtaa maadaama meeshii dhimasho ay timi annagu saraakiil ciidan baanu nahay laga yaabe dowladda puntland inay la xiriiri karaan waa waa wax dhici kara laakiin anigu kolley intaan ogahay ma oga xiriir ma garanaysaa ka yimi annaguna saraakiil ciidan baa nahay waa laga yaabaa dee madaxweynaha iyo siyaasiyiinta iyo wasiirada waa laga yaabaa laakiin ilaa anigu waxaan ogahay kule ma jirto waxaad ii sheegtay ciidamo boolis ah oo gobolka bari ka tirsan inay xeebaha ilaaliyaan waa markii ugu horreysay ee doon kalluumaysi sharci darra ah ay soo qabtaanba oo ay waxyeelo gaarto marar badan ayay ciidamadu ku guulaysteen junuubta ka dhacda badda inay gacanta kusoo dhigaan qaybahooda kala duwan inta badan laakiin may dhici jirin khasaaro ka dhacda laakiin way badan yihiin kisaska gacanta lagu soo dhigay oo sharci darrada ah ama ha noqoto dad sharci darro ku dhoofaya ama ha noqoto hub sharci darro ah ama ha noqoto gaadiid sharci darro ku kalluumaysanaya sida kuwaan oo kale yacni way badan tahay kisaska noocaasa oo ay ciidamadu ay gacantooda kuso gacanta kusoo dhigaan qaybahooda kala ged doonta iyo kuriga saaranba sida sharcigu dhigaya maxkamad la saarayaa sharcigu wuxuu ka qabana waa lagu qaadaya haddii aan lahayn kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xaashi taliyaha ciidamada dekeda boosaaso waxa uu u waramayey wariyaha boosaaso inooga soo warantaa faaduma yaasiin jaamac